subax wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhowaada warka darsan qodobada ugu waaweyn ee dehnana waxaa ka mid ah maamulka gobolka banaadir oo soo saaray awaamiir cusub oo dhanka amniga ah xiisadda bariga dhexe oo gaadhay meel xun iyo dowladaha carabta oo cataabaya waxaan kaloo idiin soo gudbin doonaa maxkamadda rafcaanka gobolka galgaduud oo la hor keenay rag ku eedeysan dilka macallin dugsi iyo sidoo kale dhakhtar walaala ahaa waxaan kaloo idiin soo gudbin doonaa cali cabdulaahi cosoble oo eedeymo culus jediyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowladaha maraykanka iyo sidoo kale xulafadiisa oo qayladhan ka soo saaray arrinta iiraan iyo sidoo kale jenaraal booliis oo ka warramay kala daadsanaanta ciidanka qodobadaas iyo sidoo kale wixii soo kordhaah ayaad ku dhegaysan doontaa warka subaxay kusoo dhowaada
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal habboon meel kastood naga dhowanaysaan waa subaxnimo axada taariikhdan ay ku astaysan tahay afar iyo tobanka bisha afraad laba kun afar iyo labaatan waxaana warka u diyaara anigoo cabdiwahaab cili kujaana kusoo dhowaada warkii oo dhan maamulka gobolka banaadir ayaa soo saaray awaamir cusub oo dhanka amniga ah maamulka gobolka banaadir ayaa dadaal dheer waxay gelinayaan sidii caasimadda dalka ee muqdisho u noqon lahayd caasimad amniga oo la jaan qaada caasimadaha kale ee dunida
iyo hay-adaha ammaanka iyo maamulka gobolka oo iskaashanaya sida maaragtay uu ugu sakhiray inay amnigii maaragtay dadka soomaaliyeed gaar ahaan magaaladan muqdisho in iyadana maaragtay ay bishii ugu dhammaatay khayr iyo barwaaqo ugu dhammaatay iyo amni maadaama laga baxay bishii ramadaan dabcan amnigu waa ogtihiinoo waa waxa ugu muhiimsan oo qofka bini aadanka uu maaragtay ku deganaa karo ku ganacsan karo ku noolaa karo siduu rabo maaragtay haddii uu amni haysto uu u noolaa karo wax walba amnigu waa ka muhiimsan yahay meel aa amni ka jirin qof joogi karaa ma jiro qof ku noolaa karaana ma jiro qof waxbarasho aadi karaa ma jiro qof ganacsan karaana ma jiro nolosha qaybaheeda kala duwan qof maaragtay wax ka qaban karaa ma jiro maxaa yeeley qofku hadduusan kalsooni qabin inuu meesha uu joogo uu ku nabadgelayo oo qalqal iyo walbahaar iyo walaahow uu ku abuuran yahay meeshaas waxba kama suurtagelayaan hay-adaha ammaanka ayaa galabta halkan isugu yimid waxaa kaloo maaragtay shirka shir guddoominayay kusimaha duqa magaalada muqdisho taliyaashii qaybaha ayaa joogay gobolka banaadir waxaa joogoo kale guddoomiyaasha degmooyinka qaarkood oo qeybta bartamaha la yidhaahdo magaalada gudaheeda ah ayaa joogay waxaa laga wada hadlayay waxna la iska weydiinayo bishii lasoo dhaafay qaybta bartamaha maxaa ka dhacay shilalkii ka dhacay oo amni darra imisay la ekaayeen bilihii hore iyo bishii ramadaan maxay ku kala duwnaayeen ayaa laisku weydiinayo laisku weydaarsanayo aada iyo aada ayaa bishii ramadaan oo noo dhammaatay qaybta bartamaha oo magaalada gudaheeda oh ayuu u yaraa maaragtay wixii ka dhacay ay u yaraayeen xaqiiqatan laakiin waxaa keliyahoo hadda laga wada hadlayay amnigu sidiisaba maalin kasta wuxuu rabaa in laga shaqeeyo niman sharwadayaala oo aada iyo aada u xun oo qof soomaaliyeed dhiiggiisa iyo xoolihiisa sidii ay ku dhibaatay lahaayeen har iyo hameen ku fakaraya iyo nolosha magaaladan iyo dadka soomaaliyeed inay dumiyaan waxa aynaa ku fakarayn ayaa dadka la xiriira oo noo midab eg oo nagu iska dhigaayo maaragtay dad maaragtay naga codkaasi waxa uu ahaa guddoomiyeebo oo ka hadlaya xaaladda gobolka banaadir markana waxaynu eegaynaa xiisadda bariga dhexe oo aad u cakiran iiraan waxay weerar ku qaaday israa'iil kaasoo intu qiimo ka fulisay caasimadda gumaystaha yahuudda ee talaabiiba dowlado badan oo caalamka ayaa cataabaya waxaana ka mid a dowladahaasi maraykanka la taliyaha dhanka wasaaradda gaashaandhigga iyo amniga maraykanka oo warqad u diray dhigiisa gumaystaha dalkaasi israa'iil ayaa waxa uu sheegay in maraykanku garab u noqon doono xaalad kasta ay la soo socodsiiyaan sidoo kale ra-iisul wasaaraha ingiriiska ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda bariga dhexe kasoo cusboonaatay waxaana uu dalbaday in nabad lagu soo dabaalo maraykanka iyo dowladaha quwada badan durbow ay cataabayaan laakiinse kamay hadal muddo ka badan sideed bilood oo la gumaadaya caruurta iyo sidoo kale shacabka reer falastiin magaalada falastiinna boqolkiiba siddeetan guryaha ku yaala waa la dumiyey islamarkaasna dhulka ayaa lala simay inta ka badbaaday hubka waxay u dhimanayaan gaajo iyo macaluul laakiinse hal habeen oo ay iiraan ka jawaabtay sarsare oo looga laayay suuriya oo ay diyaaradaha droniska ay iiraan ugu yeedho shahiid ay ku soo qaaday caasimadda talaabiib ayaa waxaa la sheegay in diyaarad ka baxday israa'iil lagu qaaday ra-iisul wasaarihii dalkaasi ama gumaystaha yahuudda ee sahnuuniyadaasi waxaana la sheegay in sidoo kale ay la socdeen golihiisa wasiirada israa'el oo iyaga lagu beeray dhulka barakaysan ee falastiin ayaa waxaa taariikhdu soo bilaabantay ku dhowaad kun sagaal boqol afartan iyo shantii halkaasoo ay ku degaameeyeen maraykanka iyo sidoo kale ingiriiska waxaana hadda cataabaya ingiriiska iyo maraykanka oo ku tilmaamaya weerarada iiraan ay ku qaadayso talaabiib kuwa argagixiso halka maraykanku kuwii uu ku qaaday israa'iil gumaystaha israa'iil ku qaaday falastiin ayba bixinaysay hubka iyo sidoo kale diyaaradihii iyo gantaaladii lagu burburiyey qasaa laakiinse hadda dunidu waxay isha ku haysaa qasaa qodobkaana saaxiibayaal hadda intaa uga gudubno waxaan markan eegaynaa jenaraal booliisa oo u warama ayaa u warramay dalson t v waxa uu ka hadlay kala daasanaanta ciidamada waxa uu si xeel dheer uga hadlay jenaraalkani ciidamada lagu soo tababaro dalalka shisheeye in ay adag tahay in laysla qabsado sargaalkan ayaa waxa uu magaciisa la yidhahdaa maxamuud cismaan dalsan t v ayuu warramay
hadda waxaa leedahay isma fahamsano waa sii kala jira isma fahamsano mid uganda lagu soo tababaray mid kenya lagu soo tababaray mid etoobiya lagu soo tababaray waxaa ka fiicnaaleed markay tababaradaas soo dhammaystaan inay mucaskar guud meel ah oo sida xalanoo kalea oo ciidanka ka dhaxayso in la isugu geeyo taas haddii aan kaa dhex galo n generaale waagii dowladdu jirtay kacaanka adigu waxaad ii sheegtay inaad kusoo tababaratay dalal badan sida masar ee talyaaniga ee jarmalka iyo goobo kale saraakiisha soomaalidana sidaasoo loo diri jiray ilaa kontumeeyadii markay soo noqdaan ma- meel maa laisugu wada keeni okay jiray okay okay waxaa waaye saraakiishu markay kuleedaha kala duwan ruushka jarmalka itaaliya ee, meelo kala duwan ay kasoo baxaan markay yimaadeen dugsishanaada la isugu gey jiray koorsadaa timaado asaa dugsishanaadka daynile ha asa waxaa la bari jiray regulationka ciidanka Way.
iyo dhaqanka ciidanka ee, soomaalida u gaarka ah u af soomaaliya dadka ku daawanaya waa soomaali regulationka waxaa waaye eh, dishibiliinka sharciyada dishibiliinka Nidaamka.
dishibiliinka nidaamka sharci isla howlgelinta si ay kuwa ku xirfad ah oo isku takhasus yihiin ay u naqdaan eh, saraakiisha kale oo ciidamada qalabka sida hay hadda maxaa a- a- arrintan ka yimid oo dhibaato ah haddii ciidan eh, wadamo kala duwan lagu soo tabarayo uganda etoobiya qatar eh, imaaraad laysu keenay maxaa ka yimid oo aan eh, loo furin tababar guud waxaa ka timid hogaamin xumo wey
kuwa oo dablanimo dablale usoo tababartayaa saraakiil la siiyey wey maya sarka- tababar dablayna qabaan ha tababar dablee qaba asaa saraakiil la siiyey wey
Eh, inkastoo duruuftu keentay wey
waxaan een, leeyahay haddii ee, taliyo col taliyo ciidan iyo wixii lamidaba la dooranayo waa sarkaal inventoria oo kumaandiire ciidanka lugta.
sarkaal kumaandiire soo bartay in loo dhiibo ciidamada Wey.
oo hogaaminta ciidamadoo dhan takhasusyada ciidamadoo dhan wada yaqaana haye police military maya He, maya he, maya haye
militariga dhexdiisa aan ka hadlo Militariga dhexdiisa, aan ka hadlo way.
waayo militariga dhexdiisa sarkaalka hogaaminayo ciidamada colalka guutooyinka gaasaska iyo qaybaha loo dhiibayo waa inuu noqdaa sarkaal kumaandiira soo bartay ventery ah Way.
oo kumaandiira soo bartay okay commandiro
waa taliya waa taliya waa taliya Way, waa waa taliya.
taliya nin taliyanimo He, soo he, bartay he.
oo inventory Way.
nin inventory oo taas kaasi waxa uu ahaa jenaraal maxamuud cismaan oo u waramayay dalsan t v kana hadlayay kala dadansanaanta ciidamada dowladda mar kale waxaynu ku noqonaynaa weerarada iyo sidoo kale wararka ugu waaweyn oo maanta ilaa xalay si weyn dhegta loogu hayo ee xisada bariga dhexe dowladaha ka hadlay waxaa ka mid a oo iyagu si weyn qeladhaan uga muujiyey dalalka masar iyo sacuudiga masar waxa ay sheegeen in xaaladda nabad lagu soo dabaalo sidoo kale sacuudiga ayaa ka hadlay dadal badan oo muslimiin ah, sidoo kale madaxda ugu waaweyn islaamka ayaa labadan dal ku eedeeyey inay yihiin laba dal oo dabadhilif ah islamarkaasina gaalada soo raacaya sida ay u dhigeen qaar ka mid a dadka madaxda ah iyo sidoo kale dowladaha oo weliba ugu horeyso dowladda iiraan oo iyadu ka jawaabaysa weerar gardarra ah oo gumaystaha israa'iil ku duqeeyey safaaradda iiraan ku lahaa dalka suuriya iiraan waxa ay sheegeen in saraakiisha halkaasi looga laayay ay u aargudayaan xalayna diyaaradaha shahiid ayaa caasimadda gumeysta kusheega tal aviib ayaa waxa ay la dhaceen madaafiic aada u culculus islamarkaasina waxaa halkaasi dhageeyey diyaaradaha daroniska inkastoo iiraan hadashay oo ay sheegtay inay saraakiishada u aargudayso haddana waxay sheegtay in aynan bariga dhexe xiisad ka abuuri doonin laakiinse ay janaarahada u argudi doonto tan ayaa ka dhigan in iiraan tallaabada ay qaaday ay ahayd midii ugu weyneyd ee tan iyo markii uu bilowday dagaalkii ay sameeyeen xamaas islamarkaasina ay ku jabiyeen ciidamada yahuudda waxaa la ogsoon yahay in magaalada qasaar dhulka lala simay laakiinse badi ay guulaysteen magaaladan yar ee la go-doomiyey ee ay ka dagaalamayaan haliyada reer falastiin markana maxkamadda rafcaanka ee gobolka galgaduud ayaa la horgeeyey rag eedeysanayaal oo ku eedeysan dilka allaha naxariista jannaha siiye macallin dugsi qur-aan iyo sidoo kale dhakhtar walaal ahaa waa kan gudoomiyaha maxkamadda iyo sidoo kale qareennada oo halkaasi ka hadlay
galgaduud qaybteeda ee qaabta waaxda tashiga oo ka kooban garsooreyaasha kale ah cabdiraxmaan xasan cali xubin cabdirasaaq diiriye faarax xubin iyo anigoo ah cabdulaahi axmed cali gudoomiyaha guddiga tashiga dacwada tan kaalin uu ka yahay salaad axmed xuseen maanta maxkamaddu waxay dhegaysanaysaa fadhiga koowaad dacwada lambarkeedu yahay afar labaatan labaatan afar kuna taariikhaysan afar iyo labaatanka bishii saddexaad labaatan iyo labaatan afar waxaa wax laga sheegay oo la duray oo saaxiibka cali xalne ee, uu sheegay boqol labaatan iyo kow xarafka c iyo xarafka d oo sheegaaya si toosa u sheegaaya soo bandhigidda xaqiiqooyinka dhabta in la soo bandhiga xilliga darasiga koowaad la joogo waa la soo bandhigay caddayn cad aan maxkamadda u soo bandhignay maxkamaddu waa ay ku qanacday caddayntaas waxaa koow ka ahaa koow waxaa ka ahaa qiraalkii ay ku qirteen maxkamadda horteeda weliba laba jeer oo kala duwan oo kala fog oo laba bilood oo u dhaxaysa mid walba ay qirteen oo maxkamado kala duwan ay ka kala qirteen mid ay tahay maxkamaddana hadda joogno midna ay tahay maxkamadda gobolka banaadir sidaa darteed mid waliba qof waliba waxa uu ku sheegaa qof waliba waxau ku sheegaa saddexda eedaysane maxkamadda horteeda fadhiya horeyna maxkamaddii darajo kood waa ula wadaagna golka waa ay ku jiraan haddana waan sheegi karnaa mid waliba waxa uu ku sheegaa inta xabadood ee uu ku dhuftay marxuumiinta allah u naxariiste nin kastaba meeshuu ku sheegaa shucayb maxamed faarax waxa uu sheegay saddex xabadood inuu ku dhuftay marxuumiinta si wada jir ah uu labadooda uusan midna u qasdina uu si wada jira ugu furay ayuu sheegay shucayb maxkamaddu waa la wadaagi karnaa horeyna waa u haysaa oo golka waa ugu jiraa eedaysanaha labaad bilaal cabdulaahi xasan waxa uu sheegay inuu shan xabadood inuu iyagoo siyeeri ku wada jira labada marxuum allah u naxariistee inuu shan xabadood uu ku furay oo uu la dul istaago isaguna sheegay waatan waa qiraalkii laga qoray lixdan iyo sideed waafaqay wa eedaysanaha saddexaad eedaysanaha saddexaad oo lagu magacaabo nuur cabdi maxamed waxa uu sheegay siddeed xabadood oo uusan u kala dayin doctor axmed iyo macalin liibaan midna inuu ku furay ayna ku dhaceen taasi waa intaas waa qiraalkoodii waxaan marka hore qareen u ahay saddexda eedaysane ee maxkamadda hor taagan nuur cabdi maxamed shucayb maxamed faarax iyo bile cabdulaahi xasan anigu magacayga waxaa la dhahaa abukaata cali xalane waxaan u taaganahay in aan ka jawaabo is-hortaagga xafiiska xeer ilaalinta uu u soo gudbiyey maxkamadda is-hortaagga xafiiska xeer ilaalinta uu u soo gudbiyey maxkamadda ma aha mid ku dhisan sharciga iyo shareecada islaamka sababtu waxay tahay waxaan xukun ka soo waxaan racfaan ka soo qaadannay xukunka summaddiisu tahay siddeed ee labada kun labaatan iyo afarta kuna taariikhaysan toddo- ee toddoba iyo labaatanka bishii labaad labaatan labaatan iyo afar xukunkaas asaga ah maxkamadda gobolka galgaduud waxay raacisay waxay soo qortay qaabka iyo habka dacwadda ay u qaaday waxay muujisay in eedaysanayaasha loo aqriyey eeddii loo haystay si waafaqsan qodobka boqol iyo saddex waxay kaga jawaabeen mid mid maxkamadda horteeda markii loo istaajiyey inayan galin dembiga loo haysto qabo inaan ku kabo saaxiibbaday inta ay sheegeen wuxuu ka dhigan yahay xukunkan faldembiyeed qof uu galay qofna laga galay oo loo xukum macnaha hal qof inuu dembi waxaa moodaa marka xukunkaa fiirisid inuu hal qof dembi galay hal qofna laga galay haddii marka hal qof uu dembi galo hal qofna laga galay way xadidan tahay mixwarka iyo wareegga xukunka intuu ku kooban yahay way xadidan tahay
guud ahaanba warkii subaxa oo idinla socodsiinayey anigoo cabdiwahaab cirguja dhanka farsamada axmed jaaja intaas baan kusoo gulaanadaya mar kale intayna hawada ku kulmayno nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel